salaadii maqhrib kadib xilliga muqdisho ayaa tiro madaafiica lagu garaacay qaybo ka mida magaalada muqdisho gaar ahaana agaarka madaxtooyada villa soomaaliya dhowr hoobiye ayaa kusoo dhaca gaarka iskuulka fifteen may oo sidaasi ay kaga fogeen derbiga madaxtooyada waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimashaya dhaawac sida ila kala duwane u xaqiijeen v o a da ugu yaraan waxaa ku dhintay saddex ruux oo laba ka mid ay ahaayeen ilaalada wasiirka batroolka soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar oo afaafka hore gurigu ka degaya muqdisho ku soo dhacay mid ka mid a hoobiyaasha waxaana dhaawac uu soo gaaray mid ka mid a ilaaladiisa oo loola cararay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho siday noo xaqiijiyeen dadku dhow wasiirka sidoo kale hoobiyaasha kusoo dhaca meel aan ka fogeen iskuulka fifteen may waxaa ku dhintay cunug yar oo qaangaar ahayn waxaana dhaawac soo gaara ugu yaraan laba qof oo kale sida goobjoogaala u sheegeen viyowaada dowladda soomaaliya ayaa xilligan ku mashquulsan xaqiijinta ammaanka magaalada muqdisho ah xudunta dowladda laba maalin ka hor ayuuna madaxweyne xasan tegay xerada ciidanka hiirweyne halkaasoo kula kulmay ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka kuwaasoo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan xaqiijinta ammaanka caasimadoo si wenisha loogu hayo waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan idin bogaadiyo idiin mahad celiyo iyo inaan idiin sheego hawsha ballaaran ee idin sugaysa amniga caasimadda ayaad qeyb ka tihiin dad badan oo xoogga dalka soomaaliyeed leh oo booliis leh oo nabad sugid leh oo shacab leh oo maamul degmo iyo maamul maxaan ku irahdaa waaxeed iyo maamul leh ayaa amniga caasimadda ka ka wada qeyb galaya idinkuna qeybaad ka tihiin haddii aad yidhaah waxaan aada iyo aada u rajaynayaa roolka doorka aada leedihiin mid lagu daysado inuu noqdo oo dadku ay ay ku faraxgeliyaan askari soomaaliyeed oo amnigooda sugayo oo taagan marka ay arkaan dadku waa farax gelinaysaa aada iyo aada ayay ugu faraxgeliyaan waxaan rabnaa waxaa u taagan tihiin cadowga waxaa saaxiib la tihiin oo u turaysaan oo u gargaaraysaan oo u naxariisanaysaan dadkiina xushmad iyo karaamo iyo qadarin dadkiinu inay yeeshaan aada rabtaan yeelashadaasi waxay ka bilaabataa idinka inaad dadka ixtiraam u muujisaan inaad muxuu ahay dowris u muujisaan inaad qadarin u muujisaan markaas kadib ayaa dadkuna ay dareemayaan adduunyaduna ay u dareemaysaa dadka soomaaliyeed dad macno leh oo qiimi leh inay yihiin intaasoo dhan furaha iyo albaabka laga galo waa adinka waad u taagan tahay naftaadaad usoo hurtay waa u dhimanaysaa waa u dhaawacmaysaa inaad marka aada ixtiraami weyso dadku ayagaaba ku jecel oo ku rabo oo kusoo dhaweynaye laakiin dee qofka fiican asaa socda ixtiraamkana dhinaciisa ka garanayo laakiin mid mid xunaa ku dhex jiri kara mid mid xoogaa muxuu ahaaye maskaxdiisu ay si tahay ayaa ku dhex jiri kara kuwaas waayo kuwa la rabo inaad daadisaan oo aadan ku caroonina oo aadan maxaan ku raha ciqaabinina oo aad hadduu caraysan yahay maanta aad tiraadid raalli haw adiga muxuu ahay saas ma ahayn waayeelka caruurta iyo dadka qaba baahiyaha gaarkaane inaad mar walba gacanta qabataan ood u gargaartaan waay
muqdisho waxaa ku yaala talisyada ciidana qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliya si gaara ammaanka muqdisho waxaa kaga howlgala booliiska ee nabad sugidda waana fadhiisinka ugu weyna howlgalka midowda afrika ee admis welina si buuxda ammaankeedu ma ahan mid loo xaqiijiyo sidii loo baahnaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho